deeqdun raashin ee lankatalgali dadka dhamarka ku jiran ee ka jara isbitaalka doctor xabeeb ee magaalada muqdisho iyo weliba ka deeqa imida uga shirkado diyaarada soomaaliya weliba inay isticmaalo doonaan afarta bilood ee dareerta midowga shirkado diyaarada soomaaliya deeqdun iyo diirsiyang xarunta isbitaalka dhamarka ee doctor xabeeb weliba ay ka koobanahay tay raashin boqoliyo soddon iyo shan sariirood joodariyaalsho iyo xaragjaryo ka sameeyeen dhismo cusub oo xaruntii ugu hirgeliyeen gudoomiye ku-xigeenka guddiga midowga shirkado diyaarada soomaaliya axmed diini cali iyo weliba isugu warbiyey deeqdiiyo wareejeen i dhismay oo hirgeliyeen
xafladeennu maanta waxay ku kooban tahay inaan u mahad celinno dadkii ka jawaabay baahida aan halkan ka qaadnay maalmo ka hor halkan ayaan soo booqannay aniga iyo guddoomiyaha badbaado bulsho halkaanoo dhibaato badan ka jirto oo dhinac waliba ay dhibaato ka jirto hadday tahay raashin hadday tahay jiif hadday tahay kushiin hadday tahay waxa wax lagu isticmaalo qoryaha wax lagu shitaa ugu yaree meeshaanu dhibaato ka taagan tahay ilaah fadligiis dhibkii aan halkan ku kala kulmay waxaan ku celiyey dadka aniga aan matilo oo airlineka soomaaliyeed airlinkii ma wada gaarin in ka midabaa ka jawaabta baahida jirtay baahida jirta oo halka aan ka qaadno waxay ahaaday inaan isbitaalka kushiinkiisa dhismo ku samayno inkastoo ilaahay fadligiis dhismadii markii la dhisay loo bidara macadka tababarka mentalka macad lagu tababaro hadda la joogo ilaa yowmulqiyaama intuu dhisan yahaba dadka yani mataqaanaa madaxa ka xanuunsan dadka daawiilahay macadka lagu tababari lahay inuu noqdo ayaa loo gartay taa way nagu soo laabato kushiinka dib aan u dhisi doonaa marka halkan waxaan qaadnay kushiinkii oo macad isku bedelay iyo raashin afarta bilood oo soo socoto ku filan waxay naga codsadeen sanadkoo saddex loo qeybsha qayb ka mid a inaan raashinka ka bixinno xisaabteedii waxay noqotay laba boqol iyo shan kiish oo isugu jirto bariis bur sonkor iyo digir iyo soddon iyo shan kartoon oo isugu jirto saliid iyo caano intaana gaarigay u saarantaha ilaah fadligiis sidaasoo kale boqol iyo soddon iyo shan sariirood iyo joodarayaashooda ayagana waa kuwa gadaasheeda yaallo intaa waxaa ka jawaabay afar kambani oo kamida kambaniyada soomaaliyeed oo skywood express ka mid tahay premier airlines fly nty iyo star sky afation shirkadahaas waa shirkado soomaaliyeed wayna ka jawaabeen xaqiiqadu siday taha baahidii si buuxda ayay uga jawaabeen inta kaleo dhimanna waxaan rajay doonaa dadka dhiman iyo shirkadaha dhiman oo khayr badan aan ku ogahay inay dabooli doonaan waxaadna ogaataan baahidu ma ahan intaan kaliya oo baahidu way badan tahay gudoomiyiga golo badbaado bulsho nabadoon cabdiqaadir abaabul iyo ka ammaanay shirkado diyaarada soomaaliya kaalintii ku qaadeen xarunta dhimarka ee doctor xabeeba ukun dooro habarteeda aftaqaanaa layidhi dadka kale usugaa yaqaan aniga usugaan ku dhegay hawadaanaad martiin axaad ka tuwaadiin sakadiinnaan idhay waa ka nuwaado u idhay shaqo muuqdayna qabteen hoolkan aad arkayso hool ilaa iyo inta cumrigiisa iyo wixii ka dhimanba oo gadaalabo wax lagu baraayo ardo wax lagu baraayo waaye waana waxa ugu sharaf iyo ajir badan waaye maxaa yeele kaadir ummaddan wax tari doonaa ka soo baxaayo joodarayaashan raashinkaas waxaana loo sheegay afar bilood raashin ay ummaddan ku gaarta waaye waa sokor waa bariis waa bur waa digir waa caano iyo sariir ilaahay ma ay ka soo qaadeen ha u barakeeyo waxa u heray allaha u barakeeyo waxa u heray allaha u barakeeyo waxa u heray ganacsatada kalena saanaan ka rabnaa si qurux badanaan uga rabnaa waxooda waa ugu ducayaynaa ununkana walaxaan ku dheefaynaa aniga dadkaan oo wax helo hooy helo dhulkay jiifeen maalinkan imaahayey berigana cawada sariiray ku seexayaan walax kale oon ka rabno oon ajirkaas hayn male ugu dambeyntii agaasimiga guud ee isbitaalka doctor xabeeb ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cali cabaale doctor xabeeb iyo kuma hadnagay midowda diyaarada soomaaliya deeqdiyo deersiyeena saddex jeer ayay soo booqdeen markii saddexaadna xaruntaas quruxda badan oo maanta noo noqotay meesha ay ka aflixi doonaan dhakhaatiirta kalkaaliyayaasha lagu tababarayo caafimaadka maskaxda ay noqon doonto boqol soddon iyo shan sariir boqol iyo soddon iyo shan doodaris shaakir oo isbisooraha labaiyo tobanaad waxaa la wareegay boqol soddon iyo shan go' intaana dheeri ayay noo ahayd bukaankiina dhulkii ilaahay baa ka kiciyey howluunsa mafalyo weliba isku kaaladay afar shirkadood oo diyaarado ku shaqeeyeen weliba bilka hor iyo ballan qaadana midowga shirkado diyaaradaha soomaaliya in iyo wal ku qabdo doonaan xaalado ka jara isbitaalka doctor xabeeb ee magaalada muqdisho